magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waliba ka nool ah dhalinyaro fara badan hana soo dhammeeyeen jaamacado dalka islamarkaasna shaqo ku waayeen walyabogiyo baradeen dhalinyaradu iyo markii shaqo ku waayeen ilmagiyo baradeen ee jaamacado iyo weliba magaalada beledweyne iyo guirgeliyana goobo ganacsi oo gaare hanasoo intiyo badanyo ka gadayaan aqabka walbarashada sida qada birintiga sabuurado qalimaanta iyo weliba buugaagta waxaana ku mida dhalinyaradaas iyo weliba iyo kuwarbiina sadaayo etaa sadayo nololo qoysjoon ku maareeyaan shaqadu magacaygu waa sharmaako cabdi xaaji waxaan ka mid ah ganacsada magaalada beledweyne waxaan ka ganacsadaa agabka waxbarashada stationariga lagu stationariga agabkiisa kala duwan ayaan ka ayaan ka iibiyaa oo aan ka ganacsadaa agabka stationariga intiisa badan wuxuu ka yimaadaa magaalada muqdisho ayuu boqolkiiba sagaashan ka yimaadaa waa jiraan waxyaabaha qaar oo meel kale ka yimaado laakiin magaalada muqdisho uu badan yahay agabyadiisana way kala duwan yihiin run ahaantii shaqadan inaan iibiyo waxyaabahan la xiriiro stationariga dhowr sano ayaan ku jiraa ilaa afar sano iyo xoogo ayaan ku jiraa oo aan iibsiga qaybtan aan qayb ka ahay caqabada badan way jiraan oo aan kala kulmay ganacsiga agabka stationariga caqabadahaas waxaa ka mid ah kow ganacsiga markaa bilaabaysa inuusan lahayn macaamiil waa caqabad sidii aad macaamiil ugu soo xeri lahayd ganacsigaaga midaas waxaan ka dhihi lahaa caqabadaha yaa ka iibsada mida ah bulshada oo dhan ayaa iibsato oo ii sheeg bulshada qeybteeda dhalinta waxbarashada ayaa aada u isticmaasha oo aada u adeegsata hadday noqon lahayd dhalinyarada kuwooda jaamacadaha dhigto kuwa iskuullada dhigta iyo wixii lamid ah qalabkan aan iibiyo iyo ganacsigan guud ahaan waxaan ka maareeyaa nolosheyda iyo nolosha qoyskayga aad baana ugu faraxsanahay agabkan wuxuu ka yimaadaa qaybo kala duwan ayuu ka yimaadaa guud ahaan dalka ilaa iyo waxaan ka keenaa dibadda marka gudaha waxyaabaha aan ka soo qaadana waxaa ka mid ah sida caasimadda dalka muqdisho hargeysa oo kale boosaaso magaalooyinka waaweyn dekadaha leh ayaan wax ka soo qaadana aad ayay u iibsadaan waxawaaye agab xafiiseedka mar walba qofka xafiiskiisa ama xaruntiisa shaqo ama iskuulka barintarka yaalla wuxuu u baahan yahay inuu wax daabacdo marka xilli kasta ee howsha howlahooda gudagalaan waxay u baahanayaan daabacaad marka aaday u iibsadaan khaasatan sida iskuullada iyo jaamacadaha iyo xafiisyada hay-adaha iyo waxyaabahaas aad bay u iibsadaan maadaama ay wax badan daawacayaan oo imtixaanaadka oo iskuul walba isaga inuu imtixaankiisa daawacdo ay tahay xilidaas aad bay u qaataan mida kalena xafiisyadana xilli walbay ka dhammaato way qaataan inta badan shaqada weyn waxawaaye waa waa shaqo waaye shaqana sideeda waxawaaye waa waxaa fiican qofka markuu xirfad yaqaano ama businessman yahay oo siqaaba uu shaqaysan karo marba waxawaaye ma ku soo dhacayso inuu dalkiisa ka tago ama wax caalqalada ama buufis iyo wax noocaas ay galaan marka aad iyo aad ayaan macnaha u fahanay inaan waddanka wax ka soo saaranno oo aan shaqaysanno ilaahay inuu nagu garab galay waa aadaan u shaqaysana maasha alla